madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen ayaa dhagax dhigay wadada isku xirta garoonka diyaaradaha maxamed dheere iyo magaalada jowhar dhagaxdhigga wadadan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta shirkada adeegsan madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo marti sharaf kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawa ayaa sheegay in maamulka hirshabeelle iskutashi bulsho ku dhisanayaan deegaanadooda gacana dib u dhiskaan uga shaqaynaynaa waddadan shan iyo tobanka kilomitira maanta cid naga gacan sii u haysa ma jirto isku tashi ayaa lagu dhisowhayaa dowladda hirshabeelle iyo bulshaweynta hirshabeelle ayaa dhisowhaayo kuwo kaloo badanna waa dhisi doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo kuwa kaloo badanna waa dhisi doonnaa fursadda waa inaan ka faa'iidaysannaa jidadka noo furan waa inaan ku shaqaysannaa waa in wax badanoo isbeddela dhacaan haddii ilahay raalli ka noqdo dhaqaalihii ka imaanayay bulshada shalow jid waliba waa ka go'nay wax dhaqdhaqaaqa ma jirin dhaqaalana kama imaan karin maanta hadday waddooyinkii furmeen isbeddelaa muuqdo labada isbeddelo ah in dhaqaalana ka imaan karaan dhaqaalahooda wax loogu qaban karo ummadda iyo in agabkii wax lagu qaba lahaay ee ama carraleh ama jayle ama dhagaxle intaba la keeni karo ayaa muuqato waxaa naga go'an ummaddan wixii iida ay awooddo iyo meel waliba waxaan wax ka keennaba inaan wax badan ka qabanno wadadan oo markii hore ay dhibaatooyin kala kulmi jireen bulshada ayaa hadda wax weyn ka bedeli doonta isku socodka bulshada ku nool magaalada jowhar iyo nawaaxigeeda